أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo duqeyn lala beegsaday guri uu degan yahay sarkaal xilil kala duwan kasoo qabtay kooxda ridada soomaaliya ayaa ka dhacday degmada dolow ee gobolka gedo taliska saliibiyadda maraykanka ee africom ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhaqaale la-aanta baahsan ee soo waajahday kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya maamulka ashhadla dirirkaah ee dowladda xabashida etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa dhulboob xoogan ka wada deegaanada dhulkaasi xaflad lagu caleemasaarayey naqiib cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowro u soo gebagabeeyey haweenka wax ka barta goobaha waxbarasho ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumarka ka jira deegaanka abagbeday ee wilaayada bokool جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan duqeyn lala beegsaday guri uu degan yahay sarkaal xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda ridada soomaaliya ayaa ka dhacday degmada dolow ee gobolka gedo faahfaahinta warkaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani waa maalin jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri wararka ka imaanaya degmada doolow ee wilaayada geda ayaa xaqiijinaya in duqeyn diyaaradeed ay xalay ka dhacday degmadaas taasi oo lala beegsaday guri uu deganaa sargaal xilal sare kasoo qabtay kooxda ridada soomaaliya duqeynta oo ay fulisay diyaarad aan duuliye lahayn ayaa si gaar ah u beegsatay guri uu doolow ka deganaa jaranaal mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaana taliishub kaasi oo soo noqday taliyaha waxaa loogu yeera ciidanka asluubta kooxda ridada soomaaliya jenaraal shub ayaa ka mid ah saraakiisha xilligan ka aragti duwan kooxda ridada oo uu hogaamiyey xasan garguurta wuxuuna la safan yahay maamulka laftagareen ee laga qabsaday magaalada baydhabo dad goobjoogayaal ah oo ku sugan doolow ayaa sheegay in ilaa iyo laba gantaal ay ku dhacday guriga taliishub xilli isaga iyo qoyskiisa guriga ku wada sugnaayeen waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay duqeynta inta la xaqiijiyey waxaa duqeynta ku dhintay saddex qof oo laba ka mid ay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee taliishub waxaana ku dhaawacmay taliyaha iyo xaaskiisa laga soo duubay goobta duqeynta ka dhacday ayaa lagu arkayaa burbur xoogan oo soo gaaray guriga uu deganaa taliyaha la beegsaday iyo dhiig goobta daadsan waa markii ugu horeysay oo duqeyn diyaaradeed lagu beegsaday saraakiil ka tirsan kooxda ridada ah balse siyaasad ahaan kasoo horjeeda maamulka villa soomaaliya ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay duqeynta lala beegsaday taliyashub balse dadka xogaalka ah ayaa sheegaya in duqeynta ay fulisay dowladda turkiga oo xiliyadii lasoo dhaafay taageero xoogan siinaysay xasan garguurta degmada doolow ayaa ka mid ah degmooyinka wilaayada gedo ee ay xooga ku haystaan ciidamada xabashida ethoobiya waxaana muuqata inuu bilowday is-ugaarsi u dhexeeya madaxda kooxda ridada soomaaliya iyadoo uu xasan garguurta adeegsanayo diyaaradaha dagaalka ee turkiga aad baad u mahadsantahay tooshow taliska saliibiyadda maraykanka ee africom ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhaqaale la-aanta baahsan ee soo waajahday kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa marwaan moxamed africa defensive forum oo ah majalad militari uu soo saaro taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa warbixin ay shalay baahisay ku sheegtay inay sii xoogaysanayso dhibaatada dhaqaale ee ku habsatay waxaa loogu yeeray howlgallada nabad ilaalinta afrika xilli ay sii kordhayaan ayy tiri khataraha jahaadiyiinta ee qaaradda afrika sida warbixintu ay ka dhawaajisay khubaro amni iyo mas-uuliyiin ayaa ka arrinsanaya mustaqbalka howlgallada nabad ilaalinta afrika iyadoo ay soo baxday xaalad cusub oo muujinaysa awoodda jahaadiyiinta oo sii kordhaysa iyo maalgelinta caalamiga ah oo sii yaaranaysa sida lagu sheegay warbixin uu bishii mey soo saaray macadka cilmi baarista nabadda ee stockholm taageerada dhaqaale iyo tirada ciidamada loo diro howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobey ayaa sannadii labada kun shan iyo labaatan gaaray heerkii ugu hooseysay labaatan iyo shan sano qaramada midoobey ayaa majaladu sheegtay in bishii diseembar labada kun shan iyo labaatan dirtay ciidan afartan sagaal boqolkiiba ah oo ka yar tirada ciidamadii ay dirtay labada kun lix iyo toban waana tiradii ugu hooseysay ugu yaraan tan iyo sannadkii labada kun iyadoo a d f ay warbixinteeda soo raacisay sawirka askarta a u s om ee ku sugan soomaaliya tobankii sano ee lasoo dhaafay tirada ciidamada u-n-k ayaa sii yaraanaysay balse labada kun shan iyo labaatan ayay a d f sheegtay inay noqotay sanadkii uga hoos u dhac weynaa iyadoo sanad gudihiis ay tirada ciidamada hoos u dhacday toddobiiyo toban boqolkiiba haddii xaaladdu sidan kusii socoto waxaan arki karnaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada dadaalada caalamiga ah ee maareynta colaadaha iyo in hay-adaha sida qaramada midoobey ay ku dhowaadaan in gebi ahaanba ay lumiyaan kaalintooda taasi oo ka dhalanaysa isku biiridda caqabado dhaqaale siyaasadeed iyo juquraafiyadeed ayuu yidhi jeer vanderlayn agaasimaha s i b r i warbixintu waxay carbawday in sidoo kale howlgallada midooda afrika iyaguna aysan haysan hanaan maalgelin oo joogto ah oo si toos ah u shaqeeya waxayna ku tiirsan yihiin ayay tiri maalgeliyayaal aan si joogto ah lacag u siin muddo dhowr sano ah au waxay dhistay waxay ugu yeertay sanduuqa nabadda oo gaaray afar boqol oo milyan balse waxaa ilaa hadda laga bixiyo oo keliya dhowr milyan oo dollar kuwaas oo loo adeegsaday jawaab celin deg deg ah iyo taageerada dadaalada dhexdhexaadinta sida ay sheegtay a d f jack kiisir yeeris oo ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga institute for security studies ee koonfur africa ayaa ka digay in jarista miisaaniyadaha caalamiga ah ee afrika ku riixi karto inay yeelato nidaamyo amni oo sii kor qabqaba kuna dhisan heshiisyo labageesood ah agaasimaha macadka i s s wuxuu si cad u sheegay in la gaaray wakhtigii dalalka afrika ay si weyn ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amnigooda wuxuuna maqaal uu soo saaray ku yidhi mas-uuliyadda amniga afrika waxay saaran tahay dalalka afrika ee ma saarna dalal kale a d f waxay sidoo kale soo qaadatay hadallo ay sheegtay in dhowr jeer ay ku celcelisay ammaani afrika kaas oo ay kaga digaysay in awood militari aan looga adkaa karin jihaadiyiinta dagaalkuna uu sii adkaanayo marba marka ka dambaysa colaadaha ka jira qaaradda afrika ee sii adkaanaya laguma xallin karo oo keliya awood militari ayay ammaani afrika ku sheegtay warbixin ay soo saartay bishii abriil xilli uu golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika uu kulan ku lahaa caasimadda adis ababa golaha iyo dadkii ka qaybgalayay kulanka ayaa ka hadlay caqabadaha howlgallada sida saadka dhaqaalayarida iyo baahida loo qabo maalgelin la saadaalin karo oo waarto oo lagu taageero howlgallada uu midooda afrika hogaamiyo elkaasim mwane oo hore uu ahaa kaaliyaha xogaayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha waxaa loogu yeero nabad ilaalinta ayaa sheegay in hoosudhaca lacagihii la sii jiray u n k uu khasbay in si weyn loo dhimo howlgallada iyo hadda waddo qaramada midoobe taasina ay midowda afrika ku qasbayso inay la qabsato xaaladda cusuba dowladaha xubnaha ka ah midowda afrika waxay awoodi waayeen ama aysan diyaar u ahayn inay soo aruuriyaan lacagta loo baahan yahay si loo sii wado howlgallada nabadda gaar ahaan howlgallada waaweyn ayuu yidhi isagoo ka hadlayay kulankii abriil ee golaha nabadda iyo ammaanka ee a u isla wakhtigaas taageeradii qaramada midoobey waxay ka hoos martay wixii laga filayey ayuu yidhi elkaasim waane isagoo ku booriyey midowda afrika in maadaama ay lacag yaraan baahsani jirto ay si weyn u yareeyaan howlgallada jackii silyeris oo ah khabiir ka tirsan institute for security stardays ayaa warbixintu sheegtay in isna uu ku baaqay in dowladaha afrikaanta ah ee qaabdhismeedka ciidamadooda iyo miisaaniyadooda amni ay la jaanqaadaan caqabadaha hadda jira lacagta lagu bixiyo tababarada ciidamada afrikaanta iyo soo iibinta qalab militari oo qaali ah sida diyaaradaha dagaalka marar badan waa khasaare ayuu yidhi jackii silyeris qaramada midoobey ma aysan bilaabin howlgal cusub oo nabad ilaalin ah oo qaaradda afrika tan iyo labada kun shan iyo toban halka ayuna aysan howlgal cusub oo noocaas ah bilaabin tan iyo sannadkii labada kun saddex iyo toban ayay tiri majalada africa defense forum kaluudiya fefer cruus oo ah cilmi baare ka tirsan s i b r i ayaa ka digay burbur uu tilmaamay inuu kusoo wajahan yahay guud ahaan nidaamka caalamiga ah ee howlgallada amniga looga fuliyo sida wadajirka ah lagana yaabo in mustaqbalka dal walba uu sii dhaafi waayo danihiisa gaarka ah warbixintan ay soo saartay majalada africom waxay bannaanka keentay in maalgelinta caalamiga ah ee howlgallada amni ee afrika ay sii nuxuusayaan xilli ay sii adkaanayso in midowda afrika iyo qaramada midoobey ay sii wadaan howlgallada waaweyn ee muddo dheer socday aad baad umahadsantahay marwaan maamulka shaadala dirirka ee dowladda xabashida itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa dhulboob xoogan ka wada deegaanada dhulkaasi camaar cabdulqaadir ayaa warbixintaasi inoo eegaya wararka ka imaanaya degmada dhanaan ee gobolka shabeelle ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa sheegaya in maamulka xabashida ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed uu dhulboob ka wado degmadaas mid ka mid ah qoysaska dulmiga lagula kacay islamarkaana dhulkooda sida qasabka ah looga qaadanayo ayaa waxa ay tilmaameen in ay ka warheleen dhulkooda oo laga dhisayo isbitaal iyagoo aan loo sheegin islamarkaana aan laga iibsan sidoo kale qoyskan ayaa waxa ay sheegeen in maamulka mustafa cagjar uu hogaamiyo uu si qasab ah uga qaadanayo ilaa iyo lix iyo toban boos oo ay iyagu leeyihiin iyagoo tilmaamay in maamulkii kan ka horreeyey ee uu hogaaminayay cabdi iley ay si awood sheegasho ah dhulkooda uga qaateen maantana uu mustafa cagjar u awood sheeganayo
hadda unbaa waxaa adugu waa baara lix saac ka hor unbaa waxaan arkay dadkii deegaanka degmada oo soo dhigdhigaya maamul heer federaala imanaya oo dhagax dhig berito isbitaalka weynaaya degmada ka dhagax dhigaya unbaan maqlay isbitaalka meesha loo wado oo la rabo in la dhagax dhigana annagaas ka leh ma garat dhulkaas annagaas ka lahayn dad oo familig aha oo aan days ahayn oo iyagu dhul laba laba boos iyo halal boos kulaha way jireen maamulka murtad mustafa cagjar oo ah maamulka xabashida itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaatooyin joogto ah ku haya shacabka ku dhaqan dhulkaas ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mahadsanid camaar xaflad lagu caleema saarayey naqiib cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey kadib muddo afartan iyo shan cisho ah oo beesha talxa ama reer ay kulamo iyo wadatashiyo looga arrinsanaya ayaha beesha dhanka kalena ay barbar socotay dowlad diini ah oo duruus kala duwan ay ku qaadanayeen ayay ugu dambeyn beesha ku gaartay go'aan taariikhi ah islamarkaana baal dahaba u galay beesha dhanka kalena u horseedi doono guul iyo gobonnimo idam alle intii odayaashii waxgaradka beesha ay fadhiyeen waxa ay qaadanayeen dowlad diini ah oo loogu magacdaray allaha u naxariistee sheekh cali xasan nuur warsame oo ka mid ahaa culummadii ay dishay dowladdii shuuciga ahayd ee maxamed siyaad barre wuxuuna sheekha allaha u naxariistay ka soo jeeday beesha talxa amaareer isagoona shahiiday sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii muddadii ay fadhiyeen waxgaradka iyo nabadoonnada beesha talxe ayay ugu dambeyn doorteen naqiib guud oo ku hogaamiya ku-dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu gaboobay uu daa noqday ugaaskii guud ee beesha ugaas cabdiraxmaan ugaas bowle ugaas xasan oo muddo toddobaatan sano ku dhow soo hayay xilka beesha iyo hoggaanka iyo talada beesha waxayna beesha isku raacday in ugaaska la nasiyo maadaama uu da' noqday xilkana uusan ka bixi karin iyadoona beesha naqiib guud u dooratay naqiib cabdishakuur qorane ugaas buulle oo uu adeer u yahay ugaaska da'da noqday si loo ilaaliyo midnimada beesha loogana fogaado wax weliba oo khilaaf keeni karo xafladda caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxa amaareer oo ka dhacday deegaanka warguduud ee hoostaga degmada ceelcadde waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado maamulka islaamiga degmada ceelcadde culummo nuqabo salaadiin ugaasyo nabadoonno waxgarad iyo martisharaf kale waxgaradka beesha talxa amaareer oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in si wadajir ay naqiibka u doorteen ayna la shaqayn doonaan
inaannu la shaqayno walaalkaas waxaan codsanaynaa aje iyo ajuuraan dadka hadalkaa maqlaayo ayagana inay nala taageeraan oo ninkaasna uu noqdo nin aan maanta qoyska okaanine uu noqdo nin muslimiinta dhan nin u garsooro inuu noqdona ilaahay baan ka baryaynaa taas ayada ah
wixii beesha ay ku tashatay waxaa maray ragaa khiyaar ah insha allahu tacaala intaasaan ku heshiinay ku ballannay noo shirgidoomeeyey ugaaska guudiyo ku-xigeenkiisa insha allahu tacaalaa dalkan dadaas soo dadkan dadkii dhalaa awl horgaala ka kici waad ogtihiin dalka asaga hadda gaala ayay ku absatay marka waxaan codsanaynaa dee arrintaas ayada inaan ka midoowno qof walba oo beesha oo meel fadhiya inuu arrintaas ayada mid laga noqdo naqiibka ay dooratay beesha talxa amaareer naqiib cabdishakuur qorane ugaas buulle oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in loo magacaabay xil culus waxaana uu beesha ka codsaday inay la shaqeeyaan lana qaadaan xilkan culus ee loo dhiibay waad arkaysaan in badan baa la tilmaamayey ehelkana ay soo saareen ayagaa ii idmaday shaqada anigoon isu malaynaynin ayn aan arkayay inay culays badan tahay xilkaas waxa weye midan anigu doontay ama aan doortay ma aheen ehelkaybaa ii doortay mar hadday ii doorteen oo isoo saareenna ilaahay idinkii waan ku qanacsanahay wixii ay ii doorteenna ayadoo mukrii macsiyo aan lahayn oo kitaabka qur-aanka oo minasilka ah ay igu doorteen inan ku hogaamiye ayagana in badanba ay ka ballanqaadeen inay igula shaqayn doonaan anna inan ku tawjiyo oon ku hogaamiyo oon ugu shaqeeyana raalli baan ku ahay waanan u ballanqaaday ilaahay idinkiis ugaas cabdiraxmaan ugaas buulle ugaas xasan oo ah ugaaska da'da noqday oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaama inuu noqday nin da-ah xilkana uu ku adkaaday waxa uuna goobta ka jeediyey kelimad duca u badneed waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay waxna dhiba iyo wax gaaladan la sheegaa iyo wax dhib noo keenaba in ilaahay naga koriyo dad iyo duwaadba midda kale roob iyo nabad iyo barwaaqa in ilaahayna siiya ani sagaashan yaan joogaa wakhti badana aniga naftayda soo maray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddana waxaan filaa meeshii ugu fiicnayd in waxaan dhex joogna iyo muslimkaba wixii hadda ismaqla ama dariseh meeshii ugu fiicnayd inay joogaan ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo la dardaarmay beesha talxa iyo naqiibka ay doorteen isagoona ugu dambeyn naqiibka ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka iyo qori iyo boosh loogu talagalay in naqiibka uu ku ilaaliyo kitaabka iyo raayada waxaan leeyahay tale iyo ismaqalba ay ummadu tabarku leedahayee tusbax go'oy tiraa lagu nuqaatuhu la geliyaayee qori toora tooraha ka jabay taana tari maayo waxaan leenahay ninkaas ad keenteen ee maanta waxaa weeyaan naqiibka waxa weeyaan beesha talxo hoggaami doonaa taladan aad u dhiibateen annaga ka walaaya ahaan annagoo ku hadlaya afka xarka shabaal mujaahidiin sidaad horta u keenteen baan idinla qaadannay waxaan marka rabnaa insha allahu tacaala naqiibka beesha ay dooratay inaan ku wareejinno marka ugu horrayso kitaabka qur-aanka kariimka soo istaag waxaa kaloon rabnaa inaan ku wareejinno raayada aad arkaysaan waxaa ku qoran laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah ayadana naga qaad naqiib ummaddaadana ku hoggaami waayahay haddii raayadana la haayo kitaabkiina la haayo dufaacu u baahan yahay dufaaciisu waa qori cusub waad arkaysaan qorigaasna waa qorigi aad ku dufaaci laheed kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
naqiibka cusub ee dowratay beesha talxa amaareer oo ka mid ah beelaha waaweyn ee beesha sade waxaa hor yaalla xil culus oo u baahan inuu ku wajaho alla kacabsi ilaalinta midnimada muslimiinta cadaalad u samaynta beesha uu hoggaanka u qabtay iyo garab istaagga jihaadka lagula jira cadowga alle isagoona dhanka kale laga doonaya in beesha uu ku hogaamiyo waddada saxda ah ee ilaalinta xaqa iyo garab istaagga jihaadka allow ku sug oo ku hagaaji tubta toosan taladaysana ka dhig mid waafaqsan kitaabka iyo sunnada aad baad u mahadsantaa abu xasaan maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowro u soo gebagabeeyey haweenka wax ka barta goobaha waxbarashada ah ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi saadaq muumin ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya munaasabad heerkeedu sarreeyo oo gebagabow ahayd dowro loogu magacdaray saxaabiyadda asmaa binti cumayse oo muddo saddex maalmood ah loo qabtay ardayda dhigata madaarista mu'asasaadka iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan qabanqaabiyey maktabka dacwadda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimmada nuqubada iyo martisharaf kala duwan waxaana ugu horreyn goobta munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah mucallimiinta dowladda oo ka warbixiyey dowladda iyo cilmigii laga faa'iiday dowladdan magaceeda waxaa la yidhaah asmaa bintu cumays shacaaru dowra waxa weeyaan wa qulnaa qawla macruufa dowladda muddada ay socotay waa alaaatu ayaam saddex maalmo bay socotay cidda loo qabtay dowladdan oo socotay saddexda maalmood waxaa weeyaan hablihii muslimaadka ahaa oo kala dhiganayay macaahidda maraakiista iyo mu'asasaadka kabada furan muxaafada buqa qabla wilaayadihii islaamiga ee hiiraan insha allahu tacaala mawaadiicda lagu qaatay saddexda maalmood soo socotay waxaa ka mid ah alqabri baa ka mid ah qabrigii iyo alqiyaam mawaadiicda la soo qaatay waxaa kaloo ka mid ah nafaqat lmasaakiin xaq uljaar waxaa kaloo ka mid ah towsiyaad fara badan ayaa ka mid ah naqiib cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib quuri oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa dhankooda dardaaran dhexalgal ah u jeediyey ardaydan dowladda loo soo xidhay iyagoona ku booriyey muhiimadda ay leedahay waxbarashada bacda taxiya alle subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan allaha meeshan isugu kaana keenay oo ah majlis weyn ama mu'tamir oo diinta islaamka lagu koryeelayo walaalayaal diinta islaamku waxaa waaye waa tiirka keliya ee maarata muslimiinta ama caalamkuba uu ku taagan yahay Een, waxaa la rabaa ardada xataa inay wax isweydaarsadaan macalimiin ayaa joogta wax idin bartay oo dowladda ka qayb qaadatay Een, maxaa waxaa jira yacni muumiriyaal culummo muftiyaala ay wax ku duubeen ha laga faa'iidaysto fadhi ku-dirarka iyo waxyaabaha noocaasa waa laga fiican yahay oo maarata qur'aanka aan dib ugu noqonno waxaan leeyahay oon kusoo gebagabaynayaa wa qulnaa qowlan macruufan runtii kulligeen waxaan nala farayaa inaan ku qowlno qowl wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad dhammaanteed iskale suukaana keenay makaankan lagu weynaynayo ilaahay kitaabkiisa iyo waxbarashada cilmiga sharciga birto markay daxalaysato xoogaa yara soo faalamarmarshaa marka maadaama aad mucallimaad tihiin oo dad badani inaad waxbartiin la sugayo waxaa lagu qasban yahay adinka laftiinna in laydin baraarujiyo oo laydin dareensiiyo macdanta iyo barwaaqada iyo diinka aad xambaarsan tihiin insha allahu tacaala adinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka faa'iidaysataan sida shiikhu noo sheegay gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a ardaydii loo soo xiray dowradda iyagoona ka mahadceliyey dhanka kalena ka warbixiyey dowradda iyo cilmigii ay ka faa'iideen muddadii ay socotay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buqaqable waxaa maalmaha noo socday saddex beri oo dowro ah dowradaas oo magaceedu uu yahay asmaa bintu cumays shacaarkeedan uu yahay waqulna qowlan macruufa dowradaas waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad u fara badan waxaa ka mid ah aljannatu wannaar qiyaamaha iyo qabriga waxaan ka mid nahay gabdhaha ku nool maxaafadada degmada buqa qable waxaan ku qaadanay halkaa maanta waxaa noo socday dowro aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku qaadanay sida alqabr walqiyaama alxaqu aljaar iyo waxaan ku qaadanay waxyaabo kaloo fara badan geesiyaal gobah baa tihiine guulaysta waad guulaysateene gumaada gaaladoono guryahooda ku gubog oo ku jiida gowrac gaal inaad gowracdaanna guulla idinku garabsiini annaguna haddaanu nahay gabdhihiina waxaanu nahay garabkiina maanta waxaa inta noogu soo gabagaboobay dowro noo socotay saddex maalmood insha allah allah subxaana watacaala hanaga dhiga annagana kow ilaahi subxana watacaala ku anfaco allah subxaana watacaala ugu mahadcelinaynaa kadibna waxaan uga mahadcelinaynaa maktabkeena dacwada iyo dadkii soo abaabulay oo macnaha isku soo qabanqaabiyey iyadoo madaariista hadda kadib insha allah fasax ay geli doonaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah gabdhaha ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada baaqable waxaan meeshaan hal waxaan halkan ku qaadanay dowro saddex maalin soconayso waxaan waxyaalahan ku qaadan waxaa kamid ah aljanna wannaar waxaa kaloo ku qaadan xaqul jaarayn waxaan allah subxaana watacaala aynu mahadcelinaynaa dowladan loo qabtay ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ayaa ah mid lagu nashaadgelinayo ardayda iyo dadaalada waxbarasho ee kor loogu qaadayo oo wacyiga bulshada mahadsanid saadaq ugu dambeyntii warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumarka ka jira deegaanka abagbeday ee wilaayada bakool
halkan waa deegaanka abagbeday oo ka mid a deegaanada waaweyn ee dhacaduleedka degmada xudur ee gobolka bokool waxa uu qiyaasii masaafo ahaan degmada xudur dhanka bari kaga beegan yahay siddeed iyo toban kilomitir shantii sano ee u dambeysay waxa uu deegaankan sameeyey horumaroo dhan kasta ah booqasho aan ku tagay deegaankan ayaa ii suura gashay inaan soo indheindheeyo horumarka ballaaran ee ka jira sida bilicda magaalada dhismayaal aad u qurux badan oo wada mutuleel ah iyo sida uu u kala socdo ganacsiga magaalada kadib martiqaad aad u qurux badan oo ay inoo sameeyeen indheergaradka magaalada ayaan u dhaqaaqay dhanka magaalada xilli saacaddu ay ku beegneed labadii duhurnimo ama siddeeddii saac maalin arbaco ah maalinkaas waxaa magaalada ka jiray saxmad aad u ballaaran maadaama ay ahayd maalin suuq ah oo reer miigu ay si adah usoo buux dhaafiyeen
inkastoo ganacsiga magaalada boqolkiiba siddeetan uu ku tiirsan yahay xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga iyo looda haddana waxaa jira kubac aad u ballaaran oo uu sameeyey ganacsiga kale ee badeecadaha sida ay ii sheegeen bulshada magaalada walaal hadhawaaw dukaanka awgeeda meel rawa roog lanka oo ganacsiga oo reer deegaanka xukuumad ahaa marka maxaa si gooni ah aad u iibisaa oo aad ku shaqaysataa shaqaday badanta mootile aha ee raashinga gade dharag gade marka alxamdulilaahi way wadayhano hordeedba un way hadaaran laakiin ganacsigaan insha allah bilaa rinyi maasha allah marka meeqa sanoo halkan deegaankan ku sugan tahay oo ganacsato aad tahay toban shan sano iyo ganacsi keena iyo walka gadahayna deegaanka degan alxamdulilah waa tahay marka shantii sano u dambeysay waxyaabaha horumar ah oo magaalada ay ku tallaabsatay oo la taaban karo tafaasiil naga sii maadaama magaalada waayo joog aad u tahay walaal haa sax magaaladan horteegiigilaha dagaay ma haytay buushashahayti meel umay haytay maalintoo jeerkoonana iska kooyaw waan magaalhana unakayn bulsho badanna kooyas sanadyaalkii dambe alxamdulilah way ahaan way bedeli walaayaadka meelahan wataladeen malaagada wararkana haneenka dhiibi belidkii badana waldhasi sarooyinga lakaweeli alxamdulilah magaali aragayn hadda buushkii kubani magaali aragayn maasha allah taasna kolley ilaahay fadligii ka ahati una awoodana mahaana waka marka xaggee ka keensataan ganacsigan aad iibisaan xaggooda kaga yimaadaa may ka hirignaa dhiniga xamara ka hirigna dhiniga beledweynan awoodan laakiin xamar aan badanta dhiniga beledweynan makumaarangaan oo way ahaa isuuna la socna laakiin sahta oo anteenamanin dhasan lacagtii kaashkaay dheedi hata dadka baadida ee maylaka shaqaysadaha mase magaalada maylaka shaqaysada evc laka shaqaysada lari evcgii manin tuuramaw labaati afarsa galnya yalla sure anteenadii hudur u haniindiiran taasna iyadan oo sadalayn dhabkaas hortay baahadaas iyadan gabna magaaladii tan waldhasay bila cilata ganacsi iyo ummad soomaali ee ganacsi fadaaso bulshana deegankii kooyas isbitaal male anteenana male jidid nafti oo una beeran iyo heeran roobaadka jidid oo lahakagalaw male ini goob caafimaad la hela iniona anteenada la hela aasaasiyaadka linkumaara maalmo maashaaiida maasanta walaal bonkibo xaafada waaye marka asha walaalkayo wanaagtada naga waa anaku madaxa ganacsada beeday mayna gadaysa adiba aragaha ku farmishi markaad ay ganacsi maashala iyadii boqolkiiba boqol sane halka dhan dhaaf iyadan faylay maashala horumar tallaabsadiyo yaa rag horna marka dee naga daawooyinka sida daawada xoola daawada biniaadanka marka dee maashala ganacsi idan marwaysin alxamdulilah waa tahay adiga goobtan ganacsi goormaa kugu dhalatay inaad hirgeliso والله اني يوم دارتي لملكم تقول سقعد بدي لحد من سقعد انت انا كفرت هل كان كفرت marka guriga aan ku jirno waa guri sir ah oo cusub ka waran guryahan goormaa la dhisay guriga ma la dhisay lamada kun labaati afartii bedi ad bedi kowaad meelaas marka aan kama degay lamada kun labaati afartii bedi shan aan maatay hor meega jaray guri carashay oo
marka ka hor ka waran sidii bilicda magaalada ay ahayd iyo waqti xaadirkan sida ay tahay maasha allah deediba dareemo korta ma waa guur acarishe ee iyo guur sar ee muslimada ogda maasha allah marka de magaadaniyo maasha allah barwaaqada dib aragahayta bilicda iyo talxaq uga horma ee hadda sida aragahayt guri oo sare oo maasha allah oo de muturada dib aragahayt maasha allah maasha allah alxamdulillah marka ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo kororka xagga dhaqaalaha ah magaalada
maasha allah tidareema korta meelade ganacsigan taakasanet sokoron socdahay maasha allah nin ganacsi boqolkii boqol ziyaadahay maasha allah malaaqa cabdulaahi dheere malaaqa guud ee beesha luwaay ee wilaayada islaamiga ah ee bokool oo aan halkaasi kula kulmay ayaa ii sheegay in bulshada deegaankan istaraatiijiga ah shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku tallaabsadeen horumaro dhan kasta ah
horumar litaabado koraya ku jara ganacsiga ku jara ilaahay tabaaraka watacaala ayaan ka xamdiyaan ganacsiga dhowrna oo barleeyi haddiina emoreyta laka ganacsada waxaa rafadi gaali iyo luudi iyo irinka haddii harifadi horumarkaas iyadaan ku jara walaalka tiirsanyahan may waha magaalada ilaahay tabaaraka watacaala ba'di iyo may waha howlagaas laka tiirsanye tan kaleed kule insha allah waa dhinaca badarka baahayna bariiska may waha qeybahaas oo ganacsatada ka shaqaysadaasona eeda horumar aan ku jara dhinaca bagaashka iyona may waha dhina kasta may waha eed horumar rataabada kor aan ku jara deegaanka badbeeday muddaha hal sano ibar lakurooga iyo beelasa guutaan iskatalati gaar ahaan walaayada islaamiga bokool waalijiyan ka horreeyay insha allahu go-aan iyoonay talaha kubati hayti laakiin beelan iyo dhagaalo guurtamay wahaa ee magaalada iyo suubsato dhisatay go-aan laka taladi hay magaalada lama fatari laha dhisi hal mar labaatan iyo saddexa qol oo may wahaa dhagaha ee la dhisi hal marna mooy oo ah lixdan iyo dhowr guri la dhisi fataradii saddexdaah in gudubta lifada hoob ilaahay awoodu la ogolaado insha allah way dhismadaasa ka soo
dhismahan iyo juhdigan magaalada la geliyey iyo wadooyinkeeda sida loo qurxiyey ka waran ganacsatada dhiirigelinta ee uu siiyey dadaalkaas
eeda ganacsatada may ahaa idii guraha dhisatay intii intuu qorhay dad iidanka najahiyo dadki kalena may ahaa hataa shilaayo haya macnaa geeki madi una wala dhisano ni faylaitii liyin arin eed may ahaa liinka ganacsiyo macnaa ka waran kobaca dhaqaale ee deegaanka uu sameynayo xagga ganacsiga iyo xoolahaba eeda dhagaalo unku jarta liannahu may weelay adii baragaasi suugu may ahaa walaas dhaxamaraay may ahaa ganacsadaay haddii gaala la gaday geela la gadaa haddii haadafadi ariga haddii haadafadi hoola oo ganacsiga gadaa ku bahayo may ahaa taqriiban shan kun neef ari iyo ku bahaasay la arkor macnaha gaala saas oo kale boqol toddobaatan siddeetan oo neef luuda saas i kadaalika dooro inka yar may ahaa yar naftee may ahaa dhowr boqola ku bahas macnaha halkan waxaa ka muuqday xarun dhismo oo aada u weyn deegaanka abagbede maxay tahay dhismadaas dhismada may ahaa mayrajaharumiinta aad argaasi iskuul waay iskuulkaas may ahaa afar qor oo may ahaa sarcew insha allah way hataa hob ilaahay awoodulo ogolaado xaflad yaba lakinka weeri lafado waay insha allah hataa la furu lafada iskuul waay iskuulka sayn insha allah hob ilaah ogolaa sanadku subanti bilaawdo linka taragala insha allah dadka deegaanka hirgeliyan dadka deegaanka dhiseen gaar haanyo oo caawintaas yoona kaalmaysadayana dad oo jaalid oo may ahaan beelo ku dhaladeeno oo korjarana muxsiniina ya dhisadeen macnaha marka sii guud deegaanka horumar ballaaran oo dhanka diinta iyo dhanka dhaqaalaha buu ka jiraa maasha allah may waa boqolkiiba may ahaan sideetan la rakoro maasha allah guud ahaan magaalooyinka wilaayadii islaamiga ah ee boqol waxaa sanadkan bulshadooda ay dareemayaan barwaaqo horumar diineed iyo mid adduunyo waxaana allah uu ku manaystay amni ballaaran oo bacdallaahi ay ku gaareen la dagaalanka cadowgooda maadaama dadku ay yihiin dad ku caanbaxay u gargaaridda ah iyo sare u qaadidda kitaabka allah guud ahaan dhegaystayaal warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen warbaahinta andalus waa inaga intaa intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu